garowe waxaa galabta lagu aasay allah u naxariistee sheekh cabdilqaadir nuur faarax gacamey oo shalay halkaasi lagu dilay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa cambaareeyey dilkaasi taxsina u diray ummadda soomaaliyeed iyo ehelada sheekha culimo waaweyn oo soomaaliya laga yaqaano iyo mas-uuliyiin ayaa ka qayb galay aaska sheekha nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan goordhoweed nooga soo diray magaalada garowe aaska shiiqa oo ka dhacay qabuuraha dhanka waqooyi ee magaalada ayaa waxaa ka qayb galay culimo ka kala yimid puntland somalilan iyo muqdisho wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka iyo madaxda ugu sarreysa ee puntland culimmadii goobta ka hadashay ayaa aada ugu dheeraaday taariikhdii sheekh cabduqaadir nuur faarax kuwaasoo sheegay in ay ku xusuustaan doorkii iyo kaalintii dheereed ee uu ka soo qaatay dacwada iyo fidinta diinta islaamka waxaana culimmada laga dareemaya murugo xooggan sheekh yuusuf aadan maxamed oo ay sheekh cabduqaadir saaxiibbo ahaayeen muddo afartan sano ka badan kana yimid magaalada hargeysa ayaa taariikhdiisa ka hadlay walaal marka ugu horeysa waxaan tacsi naftayda iyo idinkaba aan u gudbinaya walaalkii cabdiqaadir nuur ilaahay naxariistii jannaha sii oon muddo dheer aan isnaqaanin ilaahay inuu shahiid ka dhigo gacan ka xaqdaran baadishay shahiid fii sabiilillaahi baan u rajaynaya haddii aan ku noqdo taarikh noolaadkii kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo lixdankii baan cabdiqaadir isbaran muqdisho isagoo ku jira ayaan anugu uga imi aan wada gallay maca tadaamul oranjee sacuudi u furay taqaanaasna muqdisho ku yaalla markaan macadkii dhammaynana waxaan wada qabanay kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatankii aniyo asagii tobankii ardada ee ugu horreeya baanu ahayn jaamacadda madiina ku taalla jaamaca islaami la yidhaahdo ayaan wada galnay kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatankii baanu kasoo baxnay sheekh cabdinaasir xaaji axmed oo ka mid a culimmada ka timid magaalada laascaanood ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay dilka culimmada
yaa dilay daa'ifee dishay al-shabaab dad qalladii baa dilay aynu ogeyn oo waxaynu leenahay majmuucadaasi waa majmuuco dad badan aanay ka warhaynin inay khawaarij yihiin oo manhajkii khawaarijta ay ku shaqaynayaan oo ay ka mid tahay inay muslimka laynayaan yaqtuluuna ahla alislaam sheekh axmed cabdisamed oo ka mid ah culimmada puntland oo sheegay inay wada casheeyeen sheikha habeenkii jimcada ay soo gelaysay ayaa sheegay inuu fariimo badan ka reebay isagoona ku baaqay shirweyne soomaaliyeed
dowladda soomaaliyeed guud ahaan iyo maamuladeeda kala duwan in lagu baaqo shirweyne guud oo soomaaliyeed oo sharkan ummaddu ay kaga tashato arrintan si looga hortago maalinba in qola ku yaacda looma baahno waxaa loo baahan yahay ummaddu inay u dhammaato maamuladeeda qabaa'ilkeeda culimadeeda qaybahooda kala duwan ganacsatadooda askarahooda bulshadan aqoon-yahankeeda inaanay u kala harin wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga soomaaliya cabdixakiin maxamuud guuleed oo ka mid ahaa madaxdii dowladda federaalk ee ka soo qayb galay aaska ayaa sheegay inay aqbaleen shirweynaha lagu baaqay soo jeedintii culimmada ay soo jeedisay oo ahaa in la qabto shirweyne maaragtay dhammaan heer qaran iyo heer soomaaliyeed oo dhan loo qabto oo loo looga soo horjeesto laguna qabanqaabiyo sidii loola dareeri lahaa loona dabargoyn lahaa kooxdan fidnawadayaalka ah oo sharwadayaalka ah in la qabto anoo ku hadlaya magaca jamhuuriyadda federaalk soomaaliya magaca xukuumadda shirweynahaasi insha allahu tacaala waa aqbalnay waana qabanaynaa waxaana la kaashan doonaa dhammaan maamulada iyo qeybaha bulshada oo dhan oo ay hormood u yihiin culummada soomaaliyeed culummada soomaaliyeed waxaan si gaara uga codsanaynaa maadaama nimankani ay waxa ay ku dirirayaan iyo waxa ay huwanayaan mar kasta ay tahay iyo meesha godkay rabaan inay garaan inay tahay diin ay tahay annagoo og inay diin wax shuqul oo ay ku leeyihiin aysan jirin in ay ayaga hormuud u noqdaan la dagaalanka iyo maaragtay in meel lagu soo wada horjeesto kooxdaas fidnawadayaalka ah maxaa yeelay nimanku waxa ay wataan xabadda ka sokow waxa ay wataan waa fikrad qaldan dhanka isimada ayaa iyagana cambaareeyey dilka shiikha iyagoo ku baaqay isdifaac guud sida uu aaska ka sheegay suldaan siciid maxamed garaase oo ku hadlaya afka isimada puntland caqliga laga shaqaysiiyo cadowga in laga hortago cid la qarinayaa ma jirto cid loo nugul yahay ma jirto waxbaan iska dhicinaynaa madaxweynaha puntland cabdiraxmaan farowleh oo dhankiisa hadlay ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan sidoo kale shirka lagu dhawaaqay nida sheekh cabdulqaadir waxay ka dhigan tahay xidig dhacay haddii lagu tilmaamay masaabiixda cirka xidigaha haddii lagu tilmaamay culummada oo warahatul ambiya ah laakiin waxaan ku kalsoonahay in xidigii dhacaba xidig kale booskiisa imaanayo ama meeshiisa gelayo ilaahay ha u naxariisto ilaahay jannadii ha geeyo waxaan ana soo dhoweynayaa fariinta culummada leeyihiin shirweyne loo dhan yahay oo lagula diriro khawaarijta in soomaalidu ka shirto waan soo dhoweynayaa annagu shirar kalena waa soo dhoweyn jiray haddii halkan lagu dhigaayona diyaar baan u nahay inaanu soo dhoweyno oo aan hoosgarayno diyaar baan u nahay culimada soomaaliyeed iyo dowladda federaalka iyo maamulada kale oo soomaaliya iyo ilaa maamulka hargeysa intuba inay yimaadaan qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lagu cambaareeyey dilka sheekh cabdiqaadir waxaana madaxweynaha uu tacsi u diray ehelada shiiqa isagoo sidoo kalena ku baaqay in shacabka ay arrimahaasi oo kale ka hor tagaan sheekh cabdiqaadir nuur faarax ayaa ifka kaga tegey toddoba wiil laba gabdhood iyo hal xaas waxaana sidoo kale uu gacanta ku hayey kana qayb qaadan jiray howlaha gargaarka ka shaqaynta nabadda barashada iyo fidinta dacwadda isagoo sidoo kalena allah u raxmaday hadda qorsheynayey inuu dowladda puntland kala xaajoodo sidii loo soo saari lahaa sharci lagu ciqaabayo dadka diinta caaya nuux muuse birjeeb v o a garowe